إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنكسوجنا كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الصلاة ينكو دحجرني قارهان باب صلاة الاستسقاء ينكو دحجرني waxaan soo gaarnay xadiidka anas ibnu maalik ee ka hadlaya nabiga sala allahu calayhi wasalam markii roobku yimaado inuu marada korkiisa ka wareeji jiray si jirkiisa roobka ugu do-o marka ugu horayda wa can anasin qaal asaabanaa waxaana asiibay walxaal naxnu anagu maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi aan la jirno sala allahu calayhi wasalama madarun roob nagoo rasuulka la joogna aan roob nagu da-ay qaala wuxuu yidhi anas fa xasara waa wareejiyey nabigu thawbow maradiisa xataa asaaba key asaaba si uu u asiibo minalmadari roobka wax ka mid ah markii roob a yimid markii roobka yimid nabigu maradii korkiisa ka wareejiyey si roobku korkiisa ugu dao si roobku korkiisa ugu da-o wa qaala nabiguna wuxuu yidhi isagoo sheegaya xikmadda uu u doortay innahu roobku xadiidu cahdin waa mid waqtigiisu ku dhow yahay birabbihi rabbigiis rawaahu muslim ayaana xadiidka wariyey xadiidka anas ibnu maalik qaala wuxuu yidhi asaabana waxaana asiibay walxaal naxnu anagu rasuul walxaal naxnu anagu maca rasuulilaahi rasuulka ilaahay aan la jirno nagoo rasuulka ilaahay la joogna sala allahu calayh wasalam madarun roob roobaana qabtay faxasara nabigu waa wareejiyey thawbahu maradiisa korkiisii meel ka miduu ka wareejiyey meel jirkii ka mid a maahan dharkii o dhan uu iska dhigo waaba lala joogaaba laakiin jirkii meel ka mid a ama madax ha ahaato ama gacan ha ahaato ama jirki ama lug ha ahaato jirkii meel ka mid ah uu ka wareejiyey muxuu uga wareejiyey xataaba tacliiliya ka dhig xataa asaabahu key asaabahu si uu u asiibo nabiga min almadari roobka wax ka mid ah si nabiga uu korkiisa ugu da-o roobka wax ka mid ah marka taas waxay kutusaydaa xadiidku daliil u yahay in waxa weeye roobku markuu da-ayo wa khaasatan marka ugu horaydu da-ayo in laysku dhigo oo waxa weeyaan jirkaaga meel ka mid ah aada u dhigato ama gacan ama lug ama korka kaleeto meel ka mid ah inaad u dhigato waxa weeyaan barakaysi ilaahay weynaa waxa weye risqigiisaas la barakaysana wey ciladiina nabigaa sheega wa qaala nabigu wuxuu yidhi innahu roobkaanu xadiidu cahdin waqtigiisu waa miduu ku dhow yahay birabbihi rabbigiis macnaha abuurista rabbigiis abuura yaa dhow birabbihi ay bitakwiini rabbihi rabbigiis abuurista uu abuuray oo iijaadiyey ee dhow mar dhow waa rabbi abuuray roobkaan oo waxa weeyaan roobkaan cara ma taaban wax kale ma dhex gelin meel kale maku ma taaban waa hadda dhow waa rabbigiis abuuray waa sidii loo abuuro hadda uu cusub yahay marka taasna waxaan ka qaadana inay sunno tahay marka ugu horaydo roob da-o in jirka loo dhigto meel ka mid a rawaahu muslimaana xadiidka wariyey wa can caaishata radia allahu canha ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi idaa raa ana rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama kaana wuxuu ahaa idaa ra'aa markuu arko almadara roob qaala nabigu wuxuu dhihi jiray allaahumma allow sayiban ijcalhu ka dhig sayiban mid shubma sayibkaasoo naafican wax tara akhrajaahu uu yidhi bukhaari iyo muslima soo saareen xadiidka sidaas ayuu yidhi xaafid ibnu xajar laakiin xadiidka bukhaari kaliyaa soo saaray xaafidku waa wahmiyey xaafidku waa uu wahmiyey waa uu wahmiyey marka sida sawaabka xadiiska bukhaari bisa soo saaray xadiidkan xadiidkanna wuxuu tusaa sida caaisha ay tira radia allahu tacaala ana rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam kaana rasuulku wuxuu ahaa idaa ra'a almadara markuu roob arko qaala wuxuu dhihi jiray allaahumma allow sayiban ay ijcalhu ka dhig sayiban mid shubma sayiban mafcuul ficilkii nasbiyaya maxduud allaahuma allah sayiban ijcalhu ka dhig sayiban mid shubma sayibkaasoo naafican wax tara akhrajahu bukhaari wey sida sawaabkaa bukhaari ayaa xadiidka soo saaray xadiidkaas marka wuxuu tusaa markii roob la arko in ducadaas lagu ducaysto markaad un roob aragto in ilaahay ka dhigo mid shubma waxna tara ilaa waxaa dhici karta inuu roobku shubmo waxna uusan tarin waxaa dhici karta inuuba asaga shubankiisa wax ku halaagaba oo dhibaato geysto guryaha dumiyo dadka baaba'sho marka ilaahay inuu ka dhigo mid naafica oo aan daari ahayn waa inaad ilaahaaga weydiisataa subxaanahu wa tacaala sidaas ayaa sunnadii ah wa can sacdin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalam nabiga dacaa waa tuugay ilaahay fi listisqaa'i waradalabka oo wuxuu yidhi allaahumma allow jallilna nagu dabool saxaaban daruur daruurtaasoo kafiifan oo qiro weyn daruur jurmi weyn oo qiradeedu weyntoo isi saarsaaran qasiifan oo waxa weeyaan onkod badan daluuqan oo shubmid badan dahuukan hilaac badan tumdirunaa nooma roobkaasoo tumdirunaa aad nooga madaraydo minhu ag daruurtaasoo tumdirunaa aad nooga madaraydo minhu isaga xaggiisa radaadan qoble qidqidan tiix iyo sajla shubitaan yaa daljalaali weynanka midkii u saaxiibka ahayo walikraami yaa dalikraam karaamaynta midka u saaxiibka aho rawaahu abu cawaana wariyey fii saxiixi xadiidkana sacad radia allahu canhu wuxuu yidhi ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam dacaa waa duceey fi listisqaa'i waradalabka wuxuuna yidhi allahuma allow jallilnaa nagu dabool saxaaban daruur jallilnaa jallala madaru larda marka la yidhaahdo ay dabaqaha waa daboolay wey ilaahow macnaha daruur weyn oo annaga dhan korkeena isku aadida keen wey kahiifan oo qiro weyn daruur isi saarsaaran oo jurmi weyn leh kahiifan ay waxa weyn mutaraakiman bacdu fawqa bacdi ilaahay ow mid qira weynkeen nagu dabool qasiifan oo onkod badan qasiifka waxa weeyaan midka maa kaana racduhu shadiidan midka onkodkiisu daran yahay wey oo aad u onkodaya onkodka badanna wuxuu tusaa biyo badan daluuqan oo shubmid badan daluuqana waxa weya munsaban weeye munhamiran midka aad u shubmaya weeye xoogga u shubmaya daxuukan oo hilaac badan hilaaca badan isna wuxuu tusaa biyo badan daruurtaasoo tumdiruna aad noo madaraydo minhu xaggiisa radaadan oo qobleeya waa inuu qobla ahaan u do-o radaadka waxa weeye roobka oo daciifka ah weeye oo joogtadana aan kala gogo-ayn dsdsdsdsds uu leeya marka qoble iyo karar waxa weyan roobka marna xoog u daa dhibca waa weynu shubaa marna waxa weyan waa tartiibu u shubmaa oo waana mana kala go-ayo radaadka marka waa qoblaha ama midka tartiib u da-ayo wey tartiib u da-aya leey radaadan oo noo qobleeya oo sida qoblihii waxa weeyaan u da-a qidqidan ee tiixa qidqidantana waa kasii yaryahay qoblihiiu kasii yaryahay waxa weeyaan waa mid yaroo dis dis dis haddale kii horeeta waa kasii tabaryari aada uga sii tabaryari sajlan oo shubma mid shuba oo waxa weeyaan sajlika waxa weeyaan waxa weeyaan saban wey mid aad u shubma xoog maxaa yeele roobka waxaan hadduu xoog badan yahay waxaa dhacda waa guryahana waa dumina xoolahana waa baabiina hadduu xoog u shubmo intaan xataa uusan dhulka aada u gelin ayaa biyuhu waxlaynayaan laakiin hadduu mar tartiib u do-o dsds dhulka biyuhu hoosay u gelayaan hoosay u gelayaan qotonku waa dheeraana meel fog u tagaa biyahaas aadu hoos ugu fogaana waxna dhibi ma biyo badan maba lahayn mogta distii hore dhulkia laqay dis kalaa ka daba tim marka tartiib markaas uu tiixayo ama qoblaynayo ama disdhisaynayo waxa weya dhulkiina waa gela waxna dhibima haddana markale waa inu xoog u shubmo maxaa yaele biyaa la rabaa barkedihii iyo eegagii iyo kanaaladii iyo wax biyaana waa la rabaa marka marna waa inu xoog u shubmo marna qobleeyo marka waa roobka weyn oo marka aad u faraha badana saas u da-a haddii uu xoog kali u shubmana haddee biyahaasa wax baabi'ina hataa iyagoo roobkiiba dhulka aada u gelin baadkaaba wax baabi'ina guryahana dumina xoolaha iyo dadkana baabi'ina laakiin markuu tartiib u socdo tartiibtaasaa dhulka gelaysa waa gelaysa waa gelaysa waa gelaysa marka dhulkii waa ku fogaana hadow marka doog doog weyna dhalana marmarna waa ilaahu noogu dar way sajlan isagoo xoog u shubmaa ila biyaa la rabaa eegagii inay buuxsamaa la rabaa warihii waa loo baahanya inay buuxsamaa waxa weyan berkedihii iyo waa la rabaa waa kaasa marka roob waxna aan dhibin waxna oo waxa weeyaan wax badanna tara ayaa la rabaa roob weynna rawaahu abu cawaana wariy fii saxiixi laakiin xadiidkan waa daciif aad u daran bal culimmada gobol waa mawduuca yidhahdaan been abuur badan waaba mawduuc qaaraa yidhi oo waxa weeyaan muxaqiqan samiir ibn amiin azuhayri waa mawduuci a'imo ka horrayduuna ka soo naqliyey aafada ku jirta oo musiibadu meesha uga dhacdana waxa weeye waxaa ku jira nin la idhaahdo abu muxamed cabdullaahi ibnu muxamed ibnu cabdillaahi alansaari albalwi marka balwigaas weeye musiibada ku jirta xaafidu dahabi miisaanlictidaalka ayuu ku yidhi juska labaad afar boqol sagaashan iyo ko cabdullaahi ibnu moxamed albalwi can camaara ibnu zayd qaala daaruqudniyu yadacu lxadiida xadiiska isagaaba sameeyaba meel unta fadhiistuuba hal xadiis iska samaysana waa katar waa kadaabay yidhahdaan kaas oo kale waa kuwa ugu daran yadacu lxadiida xadiiskii uba dejiyaba asagu ta meel iska fadhiisto marka wuxuu yidhi xaafidu dahabi qultu waxaan idhi rawaa canhu abu cawaana fii saxiixi fi listisqaa'i khabaran mawduucan u yidhi waxa weeyaan abu cawaana ayaa wariyey saxiixiisa kitaab listisqaa xadiis istisqaa ka hadlaaya khabaran mawduucan xadiis been abuur ah oo uu dejiyey marka xaafidu dahabi mawduuc ayuu ku xukmiyey wuxuu ku daray xaafid ibn xajar lisaanulmiisaanka juska afraad shan boqol lixdan iyo saddex wuxuu yihi wahuwa saaxibu rixlati shaafici rixlada shaafici ninka wariyo weeyu dawalaha waa dheereeyeyu wanamaqaha waa qurxiyeyu aad iskugu aadaadiyey aad uu iskugu aad-aadiyey wa qaalibu maa awradahu fiiha mukhtalac badanaaba wax uu soo aroorin oo been abuur la sameeyo marka ninkaasaa ku jira marka xadiis la ictimaado maahan intaasa nooga filnaato xadiis la ictimaado maahan waa ka gudub وعn abي هريرaةa رaضي الله عنه أنa رasuuل اللahi rasuulka ilaahi sلى الlaه عليه وsلم sidaas daraaddeeda waxa weeyaan alfaadiisana inta xifdido aad ku roob doonto haba waqtiga iskaga bixin kuwa صaxiixa kugu filan marba hadduu noqday wax rag samaystay وعn abي هريرaةa رaضي الله عنه أنa رasuul اللahi rasuulka ilaahi sلى الlaه عليه وsلم qaal meeshaas waxaa kuu caddaanayda waxa weyn hadalkan reer baadiyo ay yidhaahdaanoo diin cilmigu waa caqli ragoo laisku geeyey abaadil inuu yahay soo kuntusi mayo baadilnimadood meeshaay gaaraan fiiri waxay dhahdeen cilmigu waa caqli ragoo la aruuriyey inna lilahi wa inna il baaba wey caqli ragoo waxaas been abuurka o dhan diin aa laga dhiga lahaa sooma maba la kala saareenba marka waa been weeye waa waxyi diinku wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyin yuuxa rag waxa uu caqli badan waa nabi maxamed sala allahu calayh wasalam isaguna kelimad caqliga kuma darsado ee diinta uuna soo gaarsiina waa waxyi alla usoo dhiibay waxay allah rabbulcaalamiin noogu soo dhiibay wey marka caqli rag ma ahan caqli xataa nabigu leeyahay oo ma ahan waa waxyi samada laga soo dejiye oo rabbulcaalamiin nabiga noogu soo dhiibay sala allahu alay wasalam diinku saas waa inaad u ogaato reerbaadiyahana loo sheego kharaja waxaa baxay sulaymaan calayhi salaam nabi sulaymaana baxay yastasqii xaalu waraaq dalba fa ra'aa wuu arkay namlatan quraanjo mustaqli mustalqiyatan oo u taalla calaa dahriha dhabarkeeda u jiifta quraanjadaasoo raaficatan kor u taagayda qawaa'imahaa adimadeeda ilaa samaai samada xaggeeda u taagayda taquulu waxay leedahay allaahumma allow innaa annagu khalqun makhluuqaana makhluuqaasoo min khalqika makhluuqaaga ka mid ah laysa binaa naguma sugna ginan deeqtoonaasho can suqyaaka waraabintaadan ka deeqtoonaano fa qaala nabi sulayman wuxuu ihi irjicu laabta faqad suqiitum waa laydin waraabiyey bidacwati hayrikum ayrkii roobdoontooda laydinku waraabiyey rawaahu axmeda wariyey wa صaxaxahu xaakim xaakimna wuu صaxiix yeelay xadiidkan abi hurayra radi allahu taaalى an xadiidkan abi hurayra radia allahu tacaalى canh rasuulkeena suban salى اlahu alيه waslm wuxuu yidhi kharaja sulaymaan nabiyullaahi sulaymaan ayaa baxay xadiidka xaakim uu صaxiix yeelay xaafidu dahbina waa ku waafaqay laakiin sheekh naasirdiin albani waa daciifiyey waxa weya irwa laliilka wuu ku daciifiyey waa daciifiyey irwa laliilka marka abu hurayra wuxuu yihi ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi kharaja waxaa soo baxay sulaymaan nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam yastasqii xaalu waraab dalbayo fa ra'aa wuxuu arkay namlatan quraanjo quraanjadaasoo mustalqiyatan u jiifta calaa daariha dhabarkeeda oo inta dhabar ka dhigatay afarta adin cirka u taagaysa quraanjadaasoo raaficatan kor u qaadayda qawaa'imiha addimaheeda afarta waaxood ama afarteeda addin ayay kor u taagayda iyo ka badan haddayna leedan kale maba fiirin quraanjadeeda imise lugaheeday kor u taagayda wey xadiiska afariyo ma sheegine marka quraanjo oo lugaheeda kor u taagayda wey addimadeeda in lasoo tiriyo waa ila samaai samada taquulu waxay leedahay marka allaahuma allo innaa annaga khalqun makhluuq ayaan nahay makhluuqaasoo min khalqika makhluuqaaga ka mid ah laysa binaa nuguma sugnaa kinan deeqtoonaasho cansuqyaaka waraabintaadaan ka deeqtoonaano ilaahw kama deeqtoonaa karno waraabintaada fa qaala wuxuu yidhi nabi sulaymaan irjicu laabta nabi sulaymaan inuu quraanjada waryiqiina qur-aankaa sheegay qur-aanka caddeeyey faqad suqiitum waa laydin waraabiyey bidacwati kayrikum idinka kayrkiin baryo uu ilaahay idiin baryey aa laydinku waraabiyey idinka dada qur-aanka ilahay idiin bariday rawaahu axmeda wali wasaxa alxaakim wa waafaqahu dahabi xadiidkan wuxuu tusayaa waraab dalabku inuusan ku qaasayn ummatulmuxamed ee uu waxa weyan ummadihii hore mawjuud ahaa ummadihii hore inuu mawjuud ahaa sidaas aan soo ogaanana saddex dariiqo unbaa sharci ah iyadoo meel la iska joogo in ilaahay la baryo ama roobdoonta dhexdeed in qof iyadoo meel la iska joogo ilaahay la baryo waa sharci khudbada in lagu roob doono waa sharci banaanka inta loo baxo laba ragca la tukado waa sharci saddexda waa sharci hadda fiiri nabi lah sala waa baxa sooma jeedin waa sidaas maxaa soo haray intaas wixii aan ahayn oo maalan layhaa rooba lagu doonaa waa qalab meel adoo joogo ilaahay bari ama qof waxaa tiraa saalix ilahay ii bari qof saalixa waxaa tida ilaahay ii bari aaminso waa sax khudbadaha lagu roob doono waa sax banaanka loo baxo laba ragca hala tukado waa sax wixii ka soo haray waa dalaal maxaa dalaalkaas ka mid ah sumaliyo sabeen iyo ceesaan in la qalo layha hala roob doono sumal iyo sabeen iyo ceesaan hala keeno sumal iyo sabeen waxaa loola jeeda mataqaan sumalka waa idaha midka oo labka ah sabeentana waa midda dhadiga oon weli wax dhalin ceesaanna waa neef alicada marka soo qabta in la yidhahdo everwood waa dalaal waxaa dalaalkaas ka mid ah in la yidhaahdo waa la roob doonaahe huud iyo ancaam ha la akriyo oo inta geed la koro hal inta lagu istaago huud iyo ancaam ha lagu akriyo waa dalaal dalaal waa dalaal weliba taas waxay taqaan hadde sida loo qiimaynaya ma taqaan cirdooxaa la yidhaha cirdoox macneeda ma taqaan cirka la daloolina biyoha soo daateen ka war bal beenta bal beenta meeshaas la iskugu geeyay cirdoox aa laleeya halla akriyo cirdoox aa laleeya xaalad waa adag tahay markaasa inta geed la saaro qaar aa laleeya halla akriyo huud iyo ancaam ama geedaa la fariisi meelaa la fariisina qaar meel iska fariisiyaana waa jira huud iyo ancaam marka huud iyo ancaam roob ha loo akriyo diinkeenna salkumar huud iyo ancaam sidaada kale waa akrisa karta qur-aankay ka mid markay ku soo martay musxafka xagga ka soo bilow iska akriso laakiin roob ha lagu doono waxa weeyaan taas waa tashriic ma anzala allahu biha min suldaani waa jidayn aan ilaahay weynaa soo dejin adaa sharci dejin kaleto waa bidca waa dalaal sumaliya samaaniya ceesaan waa dalaal sumaliya ceesaan kaliya waa dalaal kuwa kasii daranoo sideed iyo toban orgi iyo orgidii qayraba cadle oday waa hore iska dhintay oo xataa ay leeyihiin tiirsha u dhintay kuleyin ka warran bilaahi calaykum oday tiirsha u dhintay ka warran haddii roob laga raadina bal fiiri ummadda banu aadamku meeshay dalaalkoodu gaaro waa dalaal meesha ugu dambeeyey meel katara wey waxa wey nin odaya oo kolleyba soddon sano ka hor aan arki jira sao kitaab loo akriyo oo isku ceshanayo dab ta looshu dabka kula ceshanayo waqti soddon sano ka hor eh soddon sano ima afartan sano ku dhawaad shan iyo soddon sano ka hore markaasaan weydiiyey waa dhow aan weydiiyey waxaan idhi goormaa lagu akriyo abshujaac waagaasaa lai akriyo abshujaac sida loo roob doona ma ku taallahan haw sida loo roob doona ma ku taalla in labada ragca la tukado weligaa wax ma ka tukataan oo wax tukanay miyaad arag weligay inaan tukada iska dhay meel lagu tuka xataa maarag soddon iyo dhowrkaa sano weligay wax tukaaya maarag waaya waxaan idhi orgidii khayraad cali misaad wax ka qasho sana aanaan qalin madal ku yidhahde abaartuma nagaba kacdo annaguna iyadaasaa naqan ama waa somaliya somaali ceesana waa orgida ha bal bilaahi calaykum fiir marka dalaalku meeshaasu gaaray in sunnadiina baaba'day bidcadiina noolaatay soo ma jeedid marka waxa weeyaan roob qofki ilaahay ka doonayo roobku gacan allu ku jira soo maa dariiqa looga raadiyana nabigaa noo cadeeyey sala allahu alay wasalam waa in dariiqaas looga raadiye de caadooyinka ma wada aqaane caado kasta oo aan ahayn midaas nabigu sheegay waxaa la rabaa in la joojiyo oo la baaba'asho caado kasta oo soomaaliyeed oo roob lagu raadinayo oo roob lagu raadinayo inula jeeda oon midaas nabigu sheegay ahayn khalaas waa qalab waxaa la rabaa midaas nabiga in la qaato sala allahu calayh wasalam marka sidaa saxda ahu waxay tahay waxa weeyaan in roobka saas loo raadiyo marka arrintan oo ah roobdoonta maahan waxa weeyaan wax khaas ku ah ummatu muxamed ee ummadihii horeta sharcigay aheed sidaasay kutusaydaa waa sharci man qablana sidaasay kutusaydaa mar haddii abaaru timaado maxaa yaele makhluuqu waa iskala mid xayawaanaadka shimbiraha kulligood abaartu waa wada dhibe abaartu waa wada dhibe xadiidkan fuqahada shaaficiyada xanaabilada iyo a'imo kale waxay u daliishadeen marka la roob doonayo xoolaha waa in la wadaa meesha roob doonta la geeyo xoolaha ilaa iyagoo roob u baahan yihin ayaga abaarta wax kuwa ugu daran kuwa baawa ayaga marka xoolaha xoolaha in la kaxeeyo oo meesha roob doonta dhinac laga geeyo oo ayaga laftirkooda waxa weeyaan xaalkooda lagu roob doono sidaas yidhahdeen ee sancaanina suulu salaamka sidaasu maray isagana aimada gabalna waxay yidhahdeen maya waxa weeye nabiyullaahi sulaymaan hadda laga warramay soo maaha nabiyulla sulayman miyuu quraanjada saa u kaxeeyey ma kaxayn iyadoo meesha un taallo roob doonayduu arkay soo maaha khalaas haddee marka nabigeennuna ma kaxay jirin nabigeennana markuu roob doonayo ma kaxay jirin xoolaha xoolaha dhib waxanayna u kordhime waxa weya ismana war naqaanoo ma dhihi karno war roob ilaah weydiisa ma dhihi karno way hadlaan xooluhu oo waa tasbiixsadaan way min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixa marka mar haddaanaan iswar fahmayn xoolihii qaab loo kaxeeyo nabigiina uusan kaxayn nabi sulaymaana kaxeeyin xadiiska kuma jirto ee nabi sulaymaan iska socda unba xoolaha arkay neefkan oo quraanjada oo iska roob doonaya idan marka sariix kuma ahan sunnada kuma cadda xoolaha in la kaxeeya markii la roob doonay kuma cadda xadiidkan wuxuu yidhi cabdالlah بn صالح alfawsan alxadiiثu daliil calى ibaati culuw الlah calى khalqihi xadiidkan wuxuu daliil u yahay ilaahay addoommadiisa inuu ka koreeyo in la sugo maxaa yeelay fiiri makhluuqoo dhan xataa quraanjo qofkii danu qabatay ilaahay dan weydiisanaa halkuu gacmaha la aadaa halkaasuu la aadaa iska daa waxaa la yidhi gacmaha xataa qof kasta xataa midka jahmiga eele ilaahay kor ma jiro xataa jahmiga marka baahiyu qabato qalbigiisu meel halkaasaan aadin bal qofkas adiga baahiyu markuu qabato la arki maayo qof baahiyu haydo oo le ilaahayo ilaahayo ilaahayo ma la arkayo ma dhacayo qof dhahayo ilaahayo ilaahayo ma la arkayo qofka baahiyu markay qabato dareen la-aan uu leeyahay saa hadda ka hor mid oo jahmiya oo soomaaliyaha yidhi waxaan ridinayaa dadka yidhi ilaahaya kor jira markaasuu waa war ilaahay kora jira hadhihnina markaasuu yidhi ilaahayo markhaati ka ilaahayow markhaati kaao nimankaas wahaabiyadaho kule kora jirta saa la yidhi gacanta jooji hadde ad ilaaha kor jira annagaa caabudna soo ma ha kor waawdi marka isma oga dareen la-aan waa wax ilaahay qofkan ku abuuray ilaahay baa dadka ku abuuray ilaahay baa ku abuuray waa fitra ku abuuran iska daa dadkiiyo quraanjadiia saas le ka war markaasuu leeya alla kor ma jira subxaan allah dalaal intaas gaaray waana mas'ala ilaahay fadligiis mas'aladaas weligood laba saxaabi iskuma khilaafin ilaahay baa kor jiray wada dhihi jireen laba taabici weligood iskuma khilaafin salafkoo dhan ijmaacay ku ahaayeen ijmaacaadka waxa weya iska daa muslimiinta ee imaamu albukhaari khalqu afcaali cibaadka wuxuu ku soo guuriyey inay ku itifaaqeen wax diin sheegtoo dhanba in ilaahay kor jiro wax sideedaba diinba sheegta ya in ilaahay ka sarreeya addoommadiisa soo ma jeedi marka waxa weeyaan ilaahay in qofka muslimka ka cabsada la rabaa waxa uu diinka ka dhiganayo inta gooru goor tahay oon gambaleelku ku dhicin oon waktigu ku dhammaan inuu ilaahay uga cabsado oo uu ka fiirsado iska baaro masaa'ilka oo iska hubsado iska riix qof waa iska shaydaan camalkiisi taasaa wanaaggu ku jira qofka wanaagiisu taasuu ku jira laysa binaa hinan can suqyaka faqaala wuxuu yihi nabi sal irjicu laabta faqad kufiitum waa laydin kaafiyi bidacwati kayrikum rawahu axmed wasaxahu lxaakim وعn أنس رضي الله عنه أنس بن مالك أن النبي sلى الله عليه وسلم نaبga اsتسقا waa wara dalbay فaأشhaaرa waa ishaaray بظhri kفayhi labadiisa calaacalood dhabarkooda ilى سmاaء samada ayuu ku ishaaray أkرaجahu mسلمana xadiiska soo saaray نaبi mحamed sلى الله عليه وسلم أنس wuxuu yihi waa wara dalbay faashaara waa ishaaray bidahri kafayhi labada calaacalood dhabarkooda ilaa samay samadu ku ishaaray akhrajahu muslim ayaa xadiidka soo saaray xadiidkan muxuu yahay macnihiisa xadiidkan macnihiisu muxuu yahay laba qowl ay ahlucilmigu ka leeyihiin laba qowl ayay ka leeyihiin ahlucilmiga imaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhi qaala alculamaa culamada muslimiintu waxay idhahdeen sida sunnadaahu waxay tahay qofka haddii balaayo in laga kor yeelo uu ilaahay weydiisanayo sida abaar iyo wax la mid ah waa inuu calaacalaha baadinkooda dhulka xijiyaa dhabarkoodana kor xijiyaa wax kastoo dhibaataa marka uu leeyahay ilaahu naga kor yeel hadduu waxa uu weydiisanayaa ay tahay shay khayra allow noo soo xasilina waa inuu calaacalaha kor u taagaa oo waxa wey qof haddii wa wax weydiisaa calacalka u taagtaa soo ma aha waa inuu calaacalaha irka u taagaa dhabarkana dhulka xijiya saasay kala taho culimmadu saasay yidhahdeen saasaa sunnaa xadiidkan markuu sharxayu ku leeyahy saxilmuslimka sharxiisa taas waa dariiqadaas sidaas uu maray saaxib xawlmacbuudna hadalkaas imaamu nawowi inta soo naqliyu ku gaabsada alcilmiga gobol kale waxay yidhahdeen maya waxaa loola jeedaa almubaalaqa fi rafci lyadayn labada calaacadood kor u qaadidooda loola jeedaa sababta waxay dhahdeen calacalaha marka kor loo qaado way soo godmayaan soo ma jeedin wejiga la sin saasay noqonayaan marka saas la yidhahda marka qofka xagga jooga maxaa u muuqda calacalaha dhabarkoodii dhabarkiiya cirkaxay buu leeyay calacalahii gudahoodiina wuxuu leeyahy hoosu xidhaa wuxuu leeyahay marka xadiisku wuxuu ka hadlayaa calaacalaha kor marka loo qaaday soo godmayaan dhabarku markaasu cerka xigsana ee saatan maba loola jeedo waa qowlka labaad ee waxa weeyaan bacdu ahlicilmi ay mareen waxayna kale u daliishadeen waxay yidhaahdeen waxaa jira xadiid xadiid nabiga sala allahu calayh wasalama ka sugan imaamu albanina silsilatu xadiisi saxiixa raqamka shan boqol sagaashan iyo shan uu waxa weeyaan ku xoojiyey oo shawaahidiisa uu ku saxiix yeelay xadiidkaas oo nabigu yidhi idaa sa'altum ullaha allah markaad weydiisaydaan fas'aluuhu bibutuuni akif akufikum idaa sa'altum ullaha fas'aluuhu war alla markaad weydiisaydaan ku weydiista bibutuuni akufikum calaa calihiina baatinkooda meeshooda cad walaa tas'aluuhu biduhuuriha oo dhabarka ha ku weydiisanina dhabarka ha ku weydiisanina xadiidkaasayna u daliishadeen marka ilaahay baa garanaya qowlka sawaabka laakiin xadiiska daahirkiisa waxaa daahir ah sida nawowi u sharxay oo ah in sidaan la yidhaahdo oo calaacalaha waxa wey markii aad wax rabto in laguu soo xasiliyana calaacalaha kor loo taago marka dhibaato ilahay inuu kaa rafci aad rabtana dhabarka kor la xijiyo sidaanba la yidhaah waxaana sidaas aan u leeyahay waxaa xoojinaya macnahaas lafdiga abu daawuud lafdiga abu daawuud waa sidaan wa kaana yastasqii haakadaa uu yidhi nabigu sidaasu u roob doonaayey yacnii uu yidhi wamadda waa taagay yadayhi labadiisa gacmood wa jacala wuxuu yeelay buduunahumaa calaacalaha baatinkooda mimaa yelil arda dhulka meesha la xiriirta dhulka meesha la xiriirta xataa ra'aytu bayaada ibdayhi ilaa labadiisa kilkilood caddaankoodaan arkay waana xadiis saxiixa marka lafdigaas aada u sii caddaynaa mideeda kale haddii gacmaha sidaan la idhaha kor loo soo qaado hadday gacanta calacasheeda dhulka ma xigto soo maha hadda hadday saas noqdaan calacasha dhulka ma ay xigto wejiga unbay ku aadanta marka xadiiska daahirkiisa in loo daayo waayo xadiiskan kaloo sheegnay maxaa lagu samaynaa idaa sa'altum ullaha fasaluu bibutuuni akufikum walaa tasaluu biduhuuriha xadiiskaas waa caam waxa la yidhaha xadiiskan waa khaas xadiiskaas wuxuu khaas ku yahay khaas iyo caam la iskama hor yimaadaan kanu wuxuu khaas ku yahay saxiix muslimku dhibaato ilahu naga kor yeel markaad leedahay kanuna wuxuu ka hadla marka intii kaleeto intaas maan intii kale markaad leeda ilah wax isii waxaas allow isii waxaas allow isii markaad leedahay marka ilaahow waxaas isii markaad leedahayna calacalaha kor u taagane markaad leeda allow waxaas iga difaacan iga kor yeelna dhabarkaad xijineen sidaas in markaa loo jamciyo ayaa sawaabka u dhow wallahu aclam baabu libaas dharkii baabkii ka hadlaya hada maxalu baabkan wuxuu ka hadlayaa dharka marka wax badan oo kaleeto hadda dharka ka sheegi mayee wuxuu ka hadlayaa dharka waxyaala in la xirta ay xaaraan tahay inta inta in la xirta ay bannaan tahay lama tiri karo ma ujeedaa laakiin waxyaala in la xirta ay xaaraan tahay kaasuu baabkanu sheegayaa manaasi munaasibada halkan loogu sheegayana waxay tahay salaadan ka hadlayna kitaabu salaadan weli ku jirna kitaabu salaa salaadana shuruuddeeda waxaa ka mid ah satrulcawra satru lcawra in cawrada la asturaa ka mid a cawradiina dharaa lagu astura saw ma ahan marka dharka lagu asturaayo midaan lagu asturi karinaa naloo kala sheega marka libaasku waa min nicam illaah ilaahay nicamtiisa waa doomadiisa ugu nimcayu ka midi ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay dharka laba nuuc inuu dadka ku nimcaystay oo waa maxay dhar cawrada lagu qabsado iyo mid lagu xaragoodo labadaba waa nimco ilaahay waana sharci ilah wuxuu yidhi yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan waxaan idiin soo dejinay banu aadanow dhar yuwaarii sawcaatikum oo xumaanyaalkiina qarinaya dhar cawradiina qarinaya iyo wariishan mid xaraga ah mid aad ku xaragootaan marka waa nimco ilahay banu aadamka siiyey ka waran haddii la yidhaha banu aadamkii nimcadii ha dhigeene waxa weyn waa la reer magaaloobay waa la ilbaxay waagi hore maryaha laisku dadi jiray waa laga gudbay ha la iska dhigo dharka ma nimcadii ilaahay oo lagu kufrinayo waxa weeyaan banu aadamkii sharaftiisi lagu cayaaraya mase waa ilbaxnimo ilbaxnimo maaha ilbaxnimo waxaa asaxa waxa weeyaan ilaahay nimcadiisa laga shukiyo cawrada la qarsado cawrada la qarsado sidaasaa saxdiiya waa nimca oo ilaahay addoommada ugu nimceeyey oo weliba ilahay uu laba ka dhigay mid cawrada lagu qarsado iyo mid lagu xaragoodo labadiiba ay bannaan yihiin markaasuu ilah markuu dharkii xisiga ahaa tilmaamay uu daba dhigay dharka macnawigaa walibaasu taqwa dalika khayr cabsida dharkeeda kaasa kaasii khayr badan dharka noo xisiga ah maxaa yeele haddaan alle kacabsi la helin waxa wey nimcada alle xataa laga shukri ma nimcadii alle ee waxa ilbaxnimo la moodaa in gabdhaha surwaalka loo geliyo oo gabdhaha la yidhaha dharka dhiga oo ragga buumooyin ay qaataan oo cawradoodu banaanka dhigaan taasaa la moodayaa waxa weyn ilbaxnimo marka alle kacabsi ayay u baahan tahay nimcadii alle xataa marka dharka asalkiisu waa mubax dharoo dhan meeshaad ku aragto waa qaadane ilaa wixii sharcigu diiday maahan oo waxa dharka la xirto waxyaalaha la cuno waxyaalaha la cabo gaadiidka la koro guryaha la dego dhammaan waxaas asalkoodu waa wada mubax oo waxay culimmaduna u daliishadaan in asalku mubaax yahay ilah wuxuu yidhi subxaana huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican alla waa midka idinka idiin abuuray waxa dhulka korkiisa saaran dhammaan marka waa nimco ilaahay annaga noo abuuray hadday naga xaaraam tahay ilahay nooguma abaal sheegteen ilaa wax aadan isticmaali karin mogta ad nimco miyaad damya kugu jirto waxa weeyaan waxay tusayda maadaama alla yidhi idinka alla idiin abuuray shay noo bannaanon ku intifaaci karno ku naxfi karno inuu yahay markaas ilahay noogu abaal sheegana ilaa wixii sharcigu yidhaha kaas waa idinka xaaraam maan asalku marka waa ibaax dharkuna kuwaasuu ka mid yahay dharkuna kuwaas ayuu ka mid yahay وعن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أبي, أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال وحويري قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم ليكونن وحاكمت نقضونا من أمتي أمديدة أقوام قوميال قوميال كاسو يستحلون حراشة الحرة زنة والحرير حرير رواه أبو داود وري وأصل أسل كيسو في البخاري أيوكو سجين حديث أسل كيسنا بخاري أيوكو سجين xadiidka saxaabiga wariyey abu caamir alashcari la yidhaha magaciisa waa la isku khilaafay cabdullaahi ibnu haani waa la yidhi imaam bukhaari wuxuu jasmiyey in la yidhaha ubayd cubayd ibnu wahab cubayd ibnu wahab marka saxaabadii shaam degtay ayuu ka mid ahaa saxaabadii shaam degtay ee reer yamaneed qabaa'ilka yamaneed ka miduu ka mid ahaa ilaa wuxuu noolaa khilaafadii cabdilmelik ibnu marwaan ayuu noolaa can abi caamir alashcari radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam layakuunanna waxaa ka mid noqon doona min ummati ummadayda aqwaamu qoomyaal qoomyaalkaasoo yastaxiluuna xalaashada min ummati waxaa loola jeeda ummatu ijaaba ummadda nabiga rumayday ee loolama jeedo kuwa aanba rumayno ummatu dacwa loolama jeedo kuwaasoo haddee wax iyaga diin ilaahay maba ilaaliyaanoo wax walba xaaraama waaba iska xalaashadaan iyagu ummaddaas aqwaamu qoomyaal qoomyaalkaasoo yastaxiluuna xalaashanaya alxira zinada iyo walxariira xariirta alxira waa farjiga farjigaa la ydhahdaa marka zinaday xalaashanayaan wey iyo walxariira xariirta rawaahu abu daawuuda wariyey wa aslu asalkiisuna fi lbukhari ku sugan yahy maxaa loola jeedaa waa xalaashanayaan laba macnaa lagu fasiray inay xalaal yahayba caqiidaynayaan laakiin taas haddee gaalay noqonayan markaas ummadda waa ka baxayaan laakiin waxaa macnuhu u dhow yahay in loola jeedo macnaha yudaawimuuna calayha fasaaruu kalmustaxiliina lahaa waa daa'imayaan xaaraamta zinadii xariirtii ay iska isticmaalayaan oo daa'imayaan sida dad xalaashaday oo kale ilaa xaaraamta qofka muuminka xataa mar inay ka dhacda ha dhacdo laakiin inuu iska daa'imo qof mumina wax sifadiisa ah maaha marka waxa weyn sida wax xalaala oo kale ay iskaga samaynayaan wey ee xalaal weeye ilayhin ma shay lagu ijmaacay inuu xaaraam yahay qofka duu yidhaha waa xalaal waa gaal biijmaaci muslimiin muslimba maahan markaas ummadda ka mid maahan markaas laakiin waxa weeyaan istixlaal istixlaal ficliya wey ayagoo og inuu xaaraam yahay ay ficil ahaan iskaga samaynayaan saasaa u dhowya macnuhu xadiidka bukhaariyu ku yaallaa asalkiisu bukhaari ayuu ku yaallaa marka laakiin mucallaq weeye weliba mucallaqiis waa cajiib xadiidkaas bukhaari wuxuu ka wariyey sheekhiisa hishaam ibnu camaara waxaan rabaa hishaam ibnu camaar ayuu ka wariyey shiiqiisuu ka wariyey laakiin wuxuu yidhi qaala hishaam xadaanii ma dhihin qaala hishaam wey waxayna yidhahdaan bukhaari sanadka inta kalena waa xidhiidha shiiqiisiina waa ka wariyey laakiin macnaha sidii inuusan ka maclin amar waxaa la yidhi bukhaari saxiixiisa hadduu yidhaha qaala fulan waxa weeyaan waa inuusan isaga ka maqlin oo uu yahay mucallaq axaadiista mucallaq ahu siiqadaas u adeegsada shiikaas oo waxa weyan hishaam ibnu waxa weyan camaarna laba xadiis oo kaletuu bukhaariga uga weriyey waa shiiqiisii cilada marka waxa weeyaan alla garanayo waxay tahay markaas laakiin xadiidku waa saxiix oo abu daawuud asagoo mawsuula weriyey waa xadiis saxiix oo taabit xadiidku weliba inta dheeraadka xadiidka laftigiisuna sidaanu ahaa layakuunanna min ummatii aqwaamun sida uu bukhaari ugu yaalla waa sidaan layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxiluuna xalaashana alxira farjiga zinada walxariira xariirta walkhamra kamrada walmacaazifa muusiqyaalka walayanzilanna way degayaan aqwaamun qoomyaal ilaa jambi calamin buur geeskeed yaruuxu calayhim waxaa ku soo caraabaya bisaarixatin xoolahoodii oo lahum ayaga u sugnaa yatiihim waxa u imaanaa qof faqiir ah lixaajatin oo dan kale fayaquluuna fayaquluun waxay leeyihiin irjic ilaynaa noo soo laaba qadan berri berri noo imow ay leeyihin fayubayituhum ullaahu ilaahay baa habeenkii miraya wayadacu lcalama buurtuu korka ka saara wayamsaku aakharina kuwa kalena waa masaqa qiradatan wa khanaasiir doofaara iyo danyeeruu ka dhiga ilaa ywmi qiyaama doofaaradaas danyeeradaasi ahaana marka xadiidka saas inuu dhamaystiraana ficna maxaa xadiidka si loo dareemo dunuubtan xumaanteed iyo cuquubada ka imaanayda idan marka xadiidku wuxuu tusaa arrimahaas inay xaaraan yihiin waa xariirtii waa zinadii waa mustiqii inay xaaraan qadcana yihiin waana arrintaa de maanta say u faaftay aan la suuray karin siday u faaftay aan la suuray karin xariirta marka laga reebo xariir hadda adduunkaba maanta ma taallo ayadaa dhibkeedaba alla naga kaafiyey haddee laakiin waxyaalaha kale waa faafeen zinada wadamo muslima waxaa jira waxa weyn dawladda warqad u jaray gabdhaha oo zaanigid saanigaadka oo jirkooda gadana canshuuray ka qaadanayan qolalkooday leeyihin ka war waa wadamo muslimaan ka hadlayna gaala iska da heerkaasi gaar ee de musiqna iska badaa kaas waxa weyan xadis waxa weya walaa xaraj wax laga sheekay karaba maleba kaas waxa weeyaan adduunka meeshaad marto waddan muslima waxa weya dhagahaagu kusoo dhacaa bal xaramka maka dhexdiisa maad marayduu dhagaha kaa jabina muslim xaramka maka iska daa meel kale maka iyo madiinaa muusiqu dhagaha kaa jabina soo ma jeedi adduunka meel kas bal meelaha gobol ayrboorada iyo markaad marayda waxaadba isleeda meeshaan dadkaanu umaba aqoonsana ilahay inuu iska leeyahay dhulkaan in ilaahay leeyahayba inaysan u aqoonsanayn aadba moodaada sidan la noqday muusiqu heerkuu gaaray marka waana haddee sawtu shaydaan waa qur-aanu shaydaan walidaas saas daraaddeed waxaa loo faafinaa quluubtuu nifaaqa ka buuxiya waa dacwo khatar ah muusiqu marka waa arrin aad u khatara kamradiina dee warba male meel kastay ku faaftay marka waa arrin aad u khatara marka xadiidku wuxuu tusaa arrimahaasu inay xaaraan yihiin cuquubo aad u daranna ay ka dhalanaydo cuquubo aad u daranna ay ka dhalanaydo xariirtaana ka mid ah xariirta ayaa ka mid ah waxyaalahaas xaaraamta ah ragga waaweyn iyo ragga yari dhintaba waa ka xaaraam laakiin xariirtu dumarka waa u xalaal waana noo soo socdaa xadiidkeedu waxaana sugan waxa weeye waxaana sugan oo nabi maxamed ka sugnaaday axaadiis badan sida xadiidka anas oo kaleetay bukhaari iyo muslim ay wariyeen man labisa alxariira fi dunya lan yalbasahu fi laakhira qofkii adduunka xariir ku xirta aakhira ku xihama dharka jannadana waa xariir dharka jannadana waa xariir qofkii janno gala xariiru xihana qofkii adduunka xariir ku xirtaana aakhira xariir ku xihama wakadalika cabdullahi ibnu zubayr xadiiskiisa waxa weyn wuxuu yihi cumar ibnu khadaabaan maqla isagoo leh man labisa alxariira fi dunya lam yalbasahu fi laakhira marka waa arrin aad u khatara waana xaaraan qaطcan ah waxa weyaan xariirtu wa can xudayfata radia allahu canhu qaala xudayfa wuxuu yihi naha nabiyu nabigaan reebay sala allahu calayhi wasalam nabigaan reebay an nashraba inaan wax ku cabno fii aaniyati dahabi dahabka weelashiisa wlfidati fidada weelasheeda inaan wax ku cabno wa an na'kula fiiha inaan wax ku cunno wa can lubsi lxariiri xariirta xidhashadeedana nabigaan reebay wadibaaji xariirta ad adagna in la xirto nabigaan reebay waxa weye dibaaj waa nooca ad adago xariirta waa dikru khaas bacda alcaam marka hore caam xariirtu waa maga caama xariir oo dhan weeye dibaajkuna waa khaas waa nuuc ka mid oo nuuca oo waxa weye nuuca haliidka weeye wa an najlisa calayhi inaan ku fariisanana nabiga reebo gogol aan ka dhiganno rawaahu bukhaari xadiiska bukhaariya wariyey xadiidka marka xudayfe wuxuu tusayaa weelasha dahabka ah iyo weelasha fidada ah in wax lagu cabaa inay xaaraamtoo nabigaa reebay in wax lagu cunana waa xaaraamoo nabigaa reebay in xariirta la xirtana nabigaa reeba waa xaaraan midda ad adagna waa ka midoo waa xaaraan waxaa kaloo nabigu reebay wa an najlisa calayhi inaan ku fariisanno in lagu fariisto gogol laga dhigto waa xaaraan rawahu bukhaari marka intaas kale waa sidaasay u caddahay waana masaa'il ijmaaca midda laakiin gogol ma laga dhiga karaa waa sida jamaahiirtu qabaan waa madhabka maalikiyada shaaficiyada xanaabilada iyo bacdulxanafiya laakiin xanafiyada gabolaan ogolayn oo le waa la iska fadhiisan karaa xariirka laakiin sida sawaabka sida sawaabka waxay tahay inaan lagu fariisan karin waxyaalo badanaana tusaya waxaa tusa xadiidkan waxaa kaloo tusaya sidaasoo kale xadiidka mucaawiya ee abu daauud wariye saxiixa laa tarkabu lkhaza ha fuurinina xariirta wala nimaara shabeelka maqaarkiisana ha fuurinina labadaas ku fadhiisanina maqaar shabeel mamnuuc wey xaaraan wey inaad gogol ka dhigata xariirna sidaasoo kale mideeda kaleeto waxa weeyaan sababka loo diiday in la xirto iyo sababka gogoshu isku mid waa waa isku mid mideeda kale dharka xariirta in la xirto baahi in loo qabaaba dhacda laakiin gogol baahi weynba looma qabo ay tii baahida loo qabay haddii la diiday ma dhici karto gogol in la ogolaado marka idan calaa kulli xaal sida saxiixa waa sidaas xadiiska saxiixa tusayo sida sawaabka waa xaaraan in la goglado xariirta wa can cumara radia allahu canhu qaal naha nabiyu nabigaa reebay sala allahu calay wasalam can lubsi lxariiri xariir in la xirto ilaa mawdica mawdica isbacayni laba farood intii la saaro maahane ow alaain ama saddex farood intii la saaro aw arbacin ama afar farood intii la saaro muttafaqun calayhi walafdu limuslimi xadiidkan wuxuu tusaa kow xariirta in la xirtaa waa xaaraan laakiin wuxuu soo reebayaa hadday yar tahay wax yar in la ogoliya sida laba farood oo kale oo waxa weeyaan qofkii hadduu maalan xariirtii oo kaleeto uu wax yar uu ka dhigto ku sharaxdo marada oo midab oo yaroo kale iyo bar uga dhigto amase uu waxa weeyaan qamiiska afkaas hore uga tosho meeshaas madaxu ka soo baxayo uga tosho iyo gacmahaas afkooda iyo uga tosho iyo waxa weyan hoosta iyo uga tosho wixii aan afar farood ka weyneyn wax iska banaanta marka xadiiskan wuxuu tusaa xariirta qayb banaanoo ragga u banaan waxay tahay wixii yar yar sida laba farood sida saddex farood sida afar farood afar farood marka xoogaa dhan wa hadduu gacantaan o dhan xoogaa ku tosho afar farood leego meelahan uga tosho waxa weyan qamiiska madaxiisaas iyo gacmaha iyo waxa weyan sida nabiguba ugu toshay sala allahu alay sl waa banaanta waa banaanta muttafaqun caleyh waa banaanta taas ayuu xadiidku tusaya wa can anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam nabiga rakasa waa ruqseeyey licabdiraxmaan ibni cawf wuxuu u ruqseeyey iyo wa zubayr ibnu cawaam weeye fii qamiisilxariiri qamiis xariir ah fii safarin safar dhexdiisa ugu ruqseeyey min xikatin min ajli xikatin cadho darteed cadhadaasoo kaanat bihimaa ku sugneed muttafaqun caleyh waxa weeyaan labadan saxaabi cabdiraxmaan ibnu cawf iyo zubayr ibnu cawaam iyadoo safar la yahay cadha ku dhacday nabigu xariir inay qaataan uu ogolaaday xariirta marka xasaasiyadaas ayay dawo u tahay cabdiraxmaan ibnu cawf waxaa la dhaha kunyadiisa abu muxamed cabdiraxmaan ibnu cawf ibnu cabdi cawf azuhri alqurashi sideedii saxaabiya ugu horeyday islaamka oo islaamtuu ka mid yahay hooyadiis waxa weeyaan waxaa la idhaha ashifaa binta cawf ibn cabdilxaarif ayadana waa islaamtay waana hijrootay waxaa sabab u ahaa inuu islaamo abubakar sidiiq abubakar sidiiqa markuu islaam orday u sheegay islaamka markaasuu hore ka islaama xabashu u hijrooday labadii goor oo xabasho loo hijrooday dhammaan goobihii dagaalka ee jihaadka ee nabigu ka qayb galana waa kala qayb gala maalintii wuxuu raggii la sugnaadoo nabiga la joogu ahaa nabigu maxamedu imaam u noqday sala allahu calay wasalam qaswatu tabuuk salaaduu galay dadkii tujinaayey nabigaa maqnaa waa ka soo gaaray nabigu waa ku xir markaasu salaadii marka laga baxa nabigu ta istaagu dhamaystirtay intii la dhaaftay marka fadiiladiisay ka mid tahy fadiiladiisay ka mid tahy wuxuu ka mid yahay axadu lmashhuudi lahum biljanna ragga iyagoo nool nabigu yidhi cabdiraxmaan ibnu coof waa ahlujanna nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam tobanka oo sida gaarkaa nabigu isku meel ku maay toban ka badan yihin ragga jannada loogu bishaareeyey iyo gabdhaha iyo laakiin waxa weya toban uu isku mar sheegayuu ka mid ah wuxuu ka mid ahaa aqniyada muslimiinta muslimiinta ragga ugu hantida badan uu ka mid ahaa maalkoodana jihaadka ku bixiya wuxuu dhintay soddon iyo kow hijriyadu markay ahayd soddon iyo labana waa la sheegay zubayrna waa zubayr ibnu cawaam ibnu khuwaylid zubayr ibnu cawaam ibnu khuwaylid ibnu alasadi dhe alasadi alqurashi asaxaabi ashujaac geesigiiyo caanka ahaa wey axad lcasharati almashhuudi lahum biljana tobankii jannada looga markhaati kacay oo nabi maxamed uga markhaati kacay uu ka mid yahay hooyadiisna waa safiya bintu cabdilmualib waa nabiga eedadiis nabiga eedadiis ayaa dhashay waa islaamtay asna wuu islaamay abubakar sidiiqaana dacwada gaarsiiyey oo saba ugu ah islaamnimada labadaba fiiri cashartu mushariin ay ka mid yihiin labaduna marka isagoo lix iyo toban seen jira ayuu islaamay waa la cadaabay si uu diinta uga tago waana ka tegi diiday diinta labadii goor loo hijrooday xabasho waxbuu uga hijrooday dhammaan goobihii jihaadka nabiga uu galay waa uu kala qayb galay uxud waa uu sugnaaday yowmuljamal ayaa lagu dilay basre agteeda lixdan waxaan rabaa soddon iyo lix hijriyadu markay aheed soddon iyo lix waxa weeye yowmuljamal maalinkaasa basre agteeda lagu dilay cishaasaa lagu dilay marka saxaabigaas yel labadaas saxaabi marka nabiga u rugseeyey qamiis xariir ah fii safari marka nabiga u rugseeyey riwaayadan waxay leedahay cadho darteed riwaayad kaleeto ayaa waxay ku soo aroortay oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen farakasa lahumaa wuxuu waa u rugseeyey waxa weeyaan injir daraaddeed injiraad gashay shakaw ilaa rasuulilahi alqamla saasay ahayd shakaw ilaa rasuulilahi sala allahu alay slam rasuulka ay uga cabteen oo uga dacwoodeen alqamla injir markaasuu nabigu u rugseeyey isma diidaya labadiis waa iswaafaqayaan oo marna waxaa loo tiiriyey ruqsada waxa weeyaan musababkii marna waxaa loo tiiriyey sababkii sababka waxaa ah injirta injiraa gashay caddaa ka dhalatay injiraa marka hore gashay injirtiia waxaa ka dhashay cadho marka injirtu waa sabab wixii ka dhashay oo ah cadhadiina waa musabab marka marna waxaa loo tiiriyey ruqsada musababkii oo cadhadii marna waxaa loo tiiriyey sababkii oo ah injirtii marka waa iswaafaqsanyihin marka xadiidka wuxuu tusaa oo daliil u yahay inay xaaraam tahay xariirta oy ragga xaaraam ka tahay maxay tahay qaacidada usuuliga aha waxay tahay ana tarkhiisa laa yakuunu ilaa fii muqaabali cazima shay awal xaaraam ahaa ayaa la yidhaha waa la rugseeyey ee marka horeba hadduu banaanaa waxa waya lama yidhaha waa la rugseeyey ila dadka dhan ayba rugsow tahay marka qaacidadu waxay tahay ana tarkhiisa laa yakuunu ilaa fii muqaabali caziima caziima markuu ka soo horjeedo shay awal sharcigu xarimay oo uu ka soo horjeedo markaasaa la yidhaha waa la rugseeyey marka inay xariirto xaaraamtu tusa wuxuu kaloo xadiidku daliil u yahay xariirta inay u bannaan tahay litada'wi bihi laisugu daweeyo oo qofkii waxa weyan cadho ama injiru garsho iyo wixii la mid ah waxa weeyaan in loo ogol yahay inuu xirto awalna maxaan soo ogaanay in la ogol yahay laba farood ilaa saddex ilaa afar farood tanna waa mid kale oo ah qofkii ay daruura u qabato oo cadho ama injir ama wax lamidu ku dhacaan ina loo ogol yahay la dhihi maayo labadaas saxaabiya nabigu ruqseeyey maxay tahay qaacidadu waxay tahay maa habata fii xaqi saxaabiyin habata fii xaqi gayrihi maa lam yaqum daliilun calaa ikhtisaasihi qaacidadu waxay tahay maa habata fii xaqi saxaabiyin saxaabi qof wixii ku sugnaaday xaqiisa oo nabigu uu yidhaahdo shaygaas waa u bannaanyah habata fii xaqi hayrihi kayrkiisna saas ugu sugnaana maa lam yaqum daliilun calaa ikhtisaasihi haddaan daliil tusin inay saxaabigaas gaar ku tahy oo waxyaala waxaa jira nabigu intay saxaabigu ogolaaday u yidhi aday gaar kugu tahy waa jirtaa sida udxiyadoo kale waxa wey ne ceesaan yar nin ku udxiyaysta neef weynu ku udxiyaysta waqtigiisii ka hor taasoo kaama kaama ansixinu nabigu yidhi markaasuu yidhi waxar yara ii joogto aad u jecelahay ku udxiyayso laakiin qof kaa dambay ka gudi mayo marka haddii qof loo ogolaado oo saxaabi ah inta kalena saasay ugu bannaan tahay haddaan daliil soo aroorin asaga inay gaar ku tahay qaacidadu waa sidaas qaacidadu waa sidaas weeyaan waxayna xadiidkaanu soo hoosgelaya qaacidada ah addaruuraatu tubixu lmaxduuraat daruuradu waxay bannaydaa waxyaalaha xaaraamta ah laakiin ishkaala xadiidkan laga soo arooriy ishkaalkaas wuxuu yahay waxaa sugan oo adilada saxiixa ku sugan in la iska reebay shay xaaraama in wax lagu daweeyo shay xaaraana wax laguma daweey karo daruurana ma gasho ma gasho shay xaaraan ah wax laguma daweeyo daruurana maba gasho marka dhiigaan cabsiinaa iyo waxa weeyaan hadda waa laruureexaan sameeya waa iska waxaas khuraafaad marka daruura maba gashaba waxyaalaha xaaraantahay laiskuma daweyn karo ilaahayna wax uu xarimay dawo ma gelin ma gelin ma gelin maxaa xadiidkan looga jawaaba xadiidkan jawaabtaas ugu saxiisana looga jawaaba waxay tahay nahyiga xariirta layska nahiyey ma ahan likhubi fii daatihi likhubsin fii daatihi xumaan daatahaan uu xaaraan u yahay maaha ma ahan inuu daatahaan xaaraan u yahay inuusan daatahaan xaaraan u ahayn markaa kutusa waa qaadi kartaa waa taaban kartaa tukaananta dhigataad gadi kartaa dumarkiyaaba qaadanay markaas iskaga tukanaya marka daatahaan xaaraan uma ahan laakiin ragga uma habboona waxawan jiljileec iyo waxaasay keeneen raggana rag adaygaa laga rabaa dad adag inay yihiina la rabaa markaa sabab kale loo diiday maahan shay daatahaan xaaraan u ah maaha sidaasaa loogu ogolada in cadhada laiskaga daweeyo laakiin shayga daataan hadduu xaaraam yahay sida dhiigga neefka marka la bireeyo kasoo burqanaya kaasoo kale daataana xaaraan u yahay doofaarkiio kale sidiisu xaaraan u yahay soo maa waxaasoo kale marka wax laguma daweyn karo oo daatiyan xaaraanta u ah sidaasaa looga jawaabay jawaab kale waa jirta laakiin tanaa ugu sawaabsana sidaas ayaa looga jawaabay wa can caliyin radia allahu canhu cali bn abi aalib qaala wuxuu yidhi kasaani nabiyu nabiga ihuwiyey sala allahu calayh wasalam macnaha nabiga isiiyey xullatan isku joog isku jooggaasoo siyaraaa xariir laga sameeyey isku joog oo xariir laga sameeyaa nabigu u siiyey fa kharajtu fiihaa waa ku soo baxay soo labistay isku joogii xariirta laga sameeyey waxa weeyaan aanuu sitaan soo baxay kaas nabigi ah marka siyaraaga waa xariir khaalisa culamada gobol saas yidhahan qaarna waxay dhahan maya agarka ayaa xariir labadaas qowlay culummadu kala mareen agarkiisaa xariir ah culamada gobolna waxay dhahdeen maya xariir khaalisaba wey marka agarku hadduu xariir yahay iyo hadduu xariir khaalisa yahay waa isku mid labadu waa xaara fa kharajtu fiiha waa ku soo baxay fa ra'aytu lqadaba calan ka arkay fii weji nabiga wejigiisa sala allahu calayh nabiga wejigiisaan carag ku arkay isagoo idhibsaday fashaqaqtuha waa jeexjeexay bayna nisaai dumarkaygiian u kala jeexjeexday dumarkaygii ayaan u kala jeexjeexday muttafaqun caleyh walafdu wa hada lafdu muslim laakiin nabigu kama aamusin xataa cara kaliya maana waaba la hadlayba waaba la hadlay nabigu sala allahu alay slam oo riwaayadaha muslimka dari waxaa dariiqada shucba can abi cawn waxaa kusugan inuu yidhi inii lam abcad bihaa ilayka litalbasaha aniga kuuguma soo dirin inaad xirato wa inamaa bacadtu bihaa ilayka litushaqiqahaa khumuran bayna nisaa war dumarka inaad khimaara uga dhigato u kala jeexdo saasaan kuugu soo diray ee inaad adigu xidhato maya lafdi kaleeto waxa weeyaan shaqiquu khumuran bayna alfawaadimi faadimooyinka u jeexjeex faadimooyinka u jeexjeex faadimooyinkuna waxa weyan waa faadima binti nebiy sala allahu calay wasalam oo zawjadii cali ah o iyo faadima binti asad ibnu hishaam oo cali ibn abi aalib hooyadiis ah iyo faadima binti xamsa ibni cabdilmudalib oo cali ibn abi aalib adeerkiis u dhalay iyo faadima binti shayba ibnu rabiic imra'atu caqiil oo cali walaalkiis waxa weyan xaaskiisii ahayd waxa weyan afartaas faadimo u kala jexjeex ah saasuu ahaa saasaan kuugu soo diray xadiidku marka daliil wuxuu u yahay xariirtu inay xaaraan ka tahay ragga dumarkana xalaal u tahay xadiidkan sariix wey marka xariirtu inay waxa weeyaan xaaraan ka tahay ragga dumarkana xalaal u tahay xadiidkaasaas waana ijmaac a'imada ijmaaca kusoo naqlida waxaa ka mid a xaafid ibn cabdilbar waxa weeyaan xaafid ibn cabdilbari tamhiidka juska toban iyo toddobaad safxada sagaashan iyo toddobo ijmaac kuso imaam nawowi ayaa ka mid a raximah llahu tacaala imaamu nawowi ayaa ka mid a majmuuca ayuu kusoo naqliyey asna juska afraad afar boqol iyo afartan marka waa ijmaac waxa weeyaan ragga waa ka xaaraan dumarkay xalaal u tahay xariirtu xariirta la sheegaa oo ragga ka xaaraanta waa xariirta asalka ma ahan xariirta sanaaciga ee hadda socota maaha taasu xariir maaha iska waxa weyan magacun xariir la iskaga yidhiye xariirta asalkeeda duudbaha la yidhahdaa samey tixsi tixsigaasa inta la aruuriyo meel lagu shubo geed la yidhahdo tuut caleentiisa meesha loogu shuba wuu cunaa wuu cunaa wuu cunaa markaasu meesha ku xaaraa xaarkaas way xariirta waa adduunka marada ugu qaalisan ka waran adduunka oo dhan marada ugu qaalisan waa tixsi xaarkiisa adduunka oo dhan fiiri dharka ugu qaalisan bal adduunya inaysan qayma lahayn adduunyada waxa ugu macaana waa maxay waa shinida hunqaacadeeda sooma waa malab ila malabxuuya shinid hunqaacadeeda wey ka war adduunka waxa ugu macaana waa baasha hunqaacadeeda waxa ugu la xirto waxa ugu sareeyana waa taxsiib asxaabkiisa marka maxay ku tusaydaa adduunya qiimo male ah marka midda xaaraantana oo ragga ka xaaraanta dumarkana u xalaashana waa xariirtaas asalka oo duudku sameeyo duudu khasiya la yidhahda geedka tuudka caleentiisu ka sameyna marka taasna adduunka hadda waa ka suushay yidhahda ahlucilmi ah sida alcalaamata alcalaama doctor axmed imaam oo kaleeto caalam islaami in badanna maray waxa weeyaan adduunka kama jirto xariirta asalka waa dhamaatay waxaas xariirta hadda jirta wuxuu yidhi sheekhu waxa weyn waa xariirta sanaaxiga taas hadda ma laga hadlaa taas waa iska xalaal iyadu marka waa sidaas وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحو يري أحل الذهب ذهبك والحلالي إيا والحرير حريرتا لإناث أمتي أمتي ده بدي قودة والله حلالي وحرم والله حرمي على ذكورهم رقود والله حرم رواه أحمد أوري والنسائي وصححه والترمذي ترمذي أوري وصححه وأنا صحيح يرى وحديث صحيحة إمام الترمذي أيها صحيح يرى غير غير كيسبه way صحيح yeeleen xadiidkan sheekh naas ibn waxa weynaasna wuu صaxiix yeelay xadiidkan xadiidkan marka wuxuu sariix u caddaynaa dahabka iyo xariirta xalaalay u yihiin dumarka dumarka xalaalay u yihiin laakiin waxa ay xaaraamta ka yihiin waa ragga xadiidkan taas ayuu si sariixa u caddaynaya xariirta inay xalaal tahay ijmaaca waa nabi soo naqlinay xaafid ibn abdilbar tamhiidka ayuu ku soo naqliyey imaam nawowi raximah llahu tacaala majmuucuu ku soo naqliyey waxa weeyaan waa xalaal weeye dahabkana sidaasoo kale dahabka xaafid ibn cabdilbari laftirkiisu tamhiidka ayuu ku soo naqliyey juska toddobiyo tobnaad safxada sagaashan iyo toddobo imaam nawowina asna dahabku inuu xalaal yahay oo uu xalaal u yahay dumarka wuxuu ku soo naqliyey majmuuca juska lixaad meesha uu waxa weeyaan uu ku soo naqlinaa inay dahabka xalaal u yahay waxa weyn dumarka ijmaac inay tahay oo wuxuu yidhi ajmaca almuslimuuna muslimiintoo dhan ayaa ku ijmaacay calaa annahu yajuusu linnisaai dumarka inuu u bannaan yahay lubsu anwaaci lxuliy xulladaha nuucyaalkooda inay xirtaan iyo walfidati fidada iyo wadahabi dahabka jamiican dhammaan kadawqi walcaqdi wal khatami wasiwaari wlkhalqaali walaa khilaafa fi shayin min hada majmuuca juska lixaad waxa weeyaan afartan safxada ah waxa wey nuucu raba dahabku ahaado ha ahaado katiinad ha ahaado faraati ha ahaado jijimo lugaha ku xirteen meeshay rabana ku xirteen dahabku waa u xalaal dumarka ijmac muslimiintuna waa ku ijmacn iskuma khilaafin xaafid ibn cabdibarina lafdigiisu waa sidaan laa khilaafa wax khilaafa ma ahaanin ana libaasa alxariiri wadahabi xariirta iyo dahabka xidhashadooda linisaai xalaal inuu u yahay sidaasuu yii sidoo kaleeto wuxuu yidhi alcalaama alxaafid albayhaqi wuxuu yidhi wastadlalnaa waxaan u daliishanay bixusuuli lijmaac ijmaac inuu soo xasilay calaa ibaaxatihi dahabku inuu u bannaan yahay lahuna dumarka calaa nasqi alakhbaari axaadiista in la nasaqay addaalati oo tusayda calaa taxriimihi inuu xaaraam yahay fiina dumarka khaasatan gaar ahaan dumarka inuu xaaraam ka yahay axaadiista tusayda inuu xaaraam ka yahay in la nasakay ijmaacaasaan u daliishanay ijmaacaas ayaan u daliishanay xaafid lbayhaqina waxa weyaan waa sunan lkubraa juska afraad boqol afartan iyo labo saddexdaas imaam iyo aimo kaleta ay ijmaacaadka soo naqliyey keligood ma ahan keligood ma ahan waxa weeyaan aimo kaleeto ayaa iyaguna sidaasoo kale ijmaacaadka usoo naqliyey dahabka marka nuucyadiisoo dhan dumarka waa u xalaal waa u xalaal waxyaalaha tusayana waxaa ka mid ah inuu xalaal u yahay ilaahay qowlkiisa awaman yunashau fi lxilyati wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin dumarka markuu alla ka hadlay wuxuu yihi qof lagu barbaariyo biladaha dhexdooda waxyaalaha laisku qurxiyo dahabka ibn abi shayba sanadkiisa mujaahid wuxuu uga wariyey wuxuu yihi mujaahid rukhisa waa loo rugseeyey linisaai fi lxariiri wadahabi markaasuu aayadda akriyey markaas ayuu aayadda akriyey wuxuu yidhi markaa sheika sharaxa iskale cabdulaahi ibnu saalex alfawsaan wuxuu yidhi waqad istamara alijmaacu ijmaacaasu sidaasu daa'im u ahaa sidaasuu ku soco jiray calaa daalika xataa jaa ilaa uu yimid asheekh almuxadid muxamed ibnu nasirudiin ialbani sheekii muxadidka ahaa muxamed naasirudiin albani markaasuu wuxuu yidhi sheekh naasirudiin albani inahu yaxrumu cala nisaai lubsu dahabi lmuxallaq midka oo wareegsan dahabka sida katiinadii oo kale jijimihii oo kale waa ka xaaran dumar oo dahabka waa la kala qaadahu laakiin waxa weeyaan dhegdhegihii oo kale waa u bannaan yahi laakiin muxalq hadduu yaho wareegsan yahay maya waa ka xaaraan wuxuu yidhi shiiku walam yunsib dalika liaxadin min asalaf qowlkaas hal qofuu salafa uma nisbayn oo qabay awil khalafi ama imaam khalafan uma nisbayn wa ankara waana inkiray yidhi asagu dacwa nasri nasaqa sheegashada la sheegtayna waa inkiray oo wuxuu yidhi shuruuddii waxa weeyaan mutaxaqiq ma aha jamacana suurtagal ah shiiku wuxuu yidhi wa sawaabu alqowlu binasri sida sawaabka waa qowlka nasriga kamaa xakaahu albayhaqi siduu soo naqliyey ibnu shaahayn nawowi iyo qeyrkood wallahu aclam marka dahabka dumarka waa xalaal sida aimadaas ijmaacaadka ay ugu soo naqliyeen wax salafana khilaaf haddaan laga soo naqlin waa laazim markaas in la raaco dariiqada salafka wa can cimraan ibni xusayn radia allahu canhuma ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi in allaha alle yuxibu waa jecel yahay idaa ancama markuu ugu nimceeya calaa cabdi addoonkiisa nicmata nicmo an yuraa in la arko aharu nicmati nicmadiisa raadkeeda calayhi korkiisa in lagu arko rawahu lbayhaqiya weliy intaanaan xadiidkaa sharixin dahabka ragga xaa uga bannaan dahabka wax u bannaan ma la arkaa ragga haa dahabka wax uga bannaanaa jira ragga haddii sanka lagaa gooyo dahab waa kusoo rakibo karta ilaa waxyaalaha kaleeto waa kaa urayaan haddii aad ku dhegsato lakiin dahabku ma uro asagu waxaana taas tusaya alxaafid lmizi tahdiibulkamaalka juska toban iyo toddobaad safxada boqol sagaashan iyo labo tarjamada cabdiraxmaan ibnu arafa can carfajata ibnu ascad wuxuu ka wariyey annahu usiiba anfuu yowma alkulaac yowm lkulaac waa maalin dagaaladii jaahiliga qabla alislaam dagaal dhacay maalinkaasaa sanka laga jaray faitakhada anfan min wariqi markaasu wuxuu samaystay san oo fida ah faantana calayhi waa ka uray faamarahu nabiyu nabiga amray sala allahu calayh wasalam an yatakida anfan min dahabi inuu san dahaba samaysto sanadkiisuna waa xasan abu daawuud xadiiskaas baabuba u qabtay baabu maa jaa fii rabdi lasnaani bidahab baabkaanu wuxuu ka hadlaa in ilkaha lagu dhigsan karo dahab ilig dhacdayaan ka hadlayna mid layska qurxaaya maya oo dad adduunka de waxaa jira ilkuhu dahab iska soo gashaa kuwiisaan cadiga uu rabaa inuu ku xaragoodo dahab iska gagashaan qalad weyta wuxuu yidhi shaarixa abu daawuudka saaxibu cawn macbuud wa bihi xadiidkaana abaaxa lculamaa culammadu ku baneeyeen itikaad alanfi san in laga samaysan karo min adahabi wakadaa rabdu lasnaani sidaasa ilkaana loogu xidhan kara bidahabi tirmidina baab uu qabtay baabu maa jaaa fii shadi lasnaani bidahab baabkan wuxuu ka hadlaa ilkaha in dahab lagu xidhan karo markuu xadiidka soo arooriyey wuxuu yidhi waqad rawaa kayru waaxidin in badanaa wariyeen min ahlicilmi ka mida anahum ayagu shaduu inay xirteen asnaanahum ilkooda bidahabi wa fii hada alxadii xadiidkaana xujatun lam xuja ugu suganta sharaxa waxa weyn tuxfatulxawadiga sheika iskale wuxuu yidhi qaala alkhadaabiyu abu sulaymaan alkhadaabi wuxuu yidhi fiihi xadiidka waxaa ku sugan istibaaxatu isticmaali lyasiir in yar in la isticmaali kara inay banaanto min adahabi lirijaali ragga cinda daruurati lian qaacidadii alle waxa weeyaan adaruuraat tubiixu lmaxduuraat waxa weeyaan ka rabdi asnaani bi si ilkaha in lagu xirtoo kale iyo wamaa jaraa majraahu mima laa yajri kayruhu fiihi majraa iyo wixii aan dahab maahane wax kaleo qaba kara aan la aragoo daruura keento calaa kulli xaal marka intaasu waa badan tahay salafkana ahaar badana ka sugan ilkaha waa ku xidhan jiray calaa kulli xaal iliga iyo sanka iyo wixii lamida oo waxa weeyaan wax kaleetoo ka bedel noqon kara aan la arag ragga waa banaano wax kale dahab ugama banaano xariirtana maxaan soo ogaanay laba farood iyo saddex farood iyo afar farood waa u banaanta cadda hadday ku dhacday xasaasiyadii waa u banaan waxyaalaha waxyaalahaas iyagan uga banaan waxyaalahaas uga banaan wa can cimraan ibni xusein radia allahu can ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alay slam qaala wuxuu yidhi in allaha alla yuxibu waa jecelyahay idaa ancama hadduu ugu namceeyo calaa cabdin addoon nicmata nicmo an yaraa inuu alla arkuu jecel yahay ahara nicmati nicmadiisa raadkeeda caleyhi korkiisa inuu ku arko inuu nimcadii ka muuqataa la jecel rawahu lbayhaqi ayaa xadiidka wariyey xadiidku waana xadiid saxiixa xadiidkan wuxuu tusaa ilaahay qofka nimcada uu siiyo ilaahay waa jecel yahay inay ka muuqato oo hadduu ilaahay u waasiciyo dhaqaala siiyo dhar qurxon waa inuu qaato waxa weeyaan wax fiican cuno guri fiican dego taasuna shukri nimcada ilaahay uu ka shukrinaya ka midta oo uusan u ekaanin dadka fuqarada aho baabaca oo aan waxba haysan laakiin laba shardiya leedahay shardiga koobaad israaf waa inuusan gaarsiisnayn shardiga koobaad waa inuusan israaf gaarsiisnayn hadduu israaf gaaro waa xaaraan ma banaana oo nabiga sala allahu alay waslam xadiiska camar ibnu shucayb can abihi can jaddihi waxaa ka sugan anasa iyo ibn maaja ay qayrkood wariyeen kuluu washrabuu walbasuu watasadaquu fii ayri israafin walaa makiila fii ayri israafin xadgudub la'aan walaa makiilatin kibir la'aan labadaa shardiyaa la rabaa waxa weeyaan ha cuno qofku waxaa la siiyaa ka muuqdeen ha xirto ha dego gaadiidkiisa ha wato laakiin xadgudub israaf waysan jirin haddaad waxa weeyaan subaxdiina aad waxa weeyaan qudaa aad suqaar ku shubto godka habeenkiina baasto ku shubto deriskana gaajo ay dhulka caloosha ugu hayaan waa israaf wey taas waa israaf ilaahayna raalli kama aha soo ma jeedid waxa wan israaf tan labaadna faajeerta iyo dadka fuqarada inaad ku qalbi jebido waa inaysan ahayn maraduna waa inaysan thawbu shuhra ahayn والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد